een gobolka shabeellaha hoose maadaama ka tirsanya oona lan baahayamelaras intii ciidan una kuweedhana may goobo tababar oo askar lanka fur waaye macqabada ee oo horyaala taas hal su-aal waaye su-aalo lamaad wee taa guddi oo way dheegaan ee guddiga xuduudaha leerow gobolkan waybaa xuduud la leeyaha dowladda federaalka dhowr mar dheegi dacwado oo la xiriira xuduuda oo una sheegadaan melaraasntii sarkuusta xamar waxaa ka bilowdaas xuduudaana markaan guddigan cusub oo xuduudaha la leeyay may samaysin mawafadaha intii suu biixo oo shar saaro hata suu biifad misana tii hore xoojii fadahaye iyo xuduud cusub intii suu biyow xuduudan intay jeelin oota maasanta waayahay madaxweyne
tumiishantii ku bahayn rantiday sheegnay madi horboon ciidamo amisooma hayti bay leedahay hoobataa ku qaadna shabeellada hoose meelaha tilitobow oo kale ciidamada kala roogeen ciidamo oo dowladda federaalka ahaayeen amisom dhibaatooyinka ayee intii lahandhuumadi ka dheediyay sida leega ku dheediyay janaala ku dheediyay dhibka meyla ku kooy aan arag aaniyada laakiin arrinteedeena arrin laku hirsanyi ma ah ciidamada militariga iyo booliiska iyo amisom walaalaheenaba dadaal badan wadaan uun hata ciidan ayaa dhisoo hayna weliba waaha walweynu hata oo galan ku bahi ma jiraan laakiin dhibaatooyinkaas dhiig wal kooskareen jiraan oo layn inkari korna marka way rajeynahay-adana ini hablunku tabaabasho sidoo dhunku guduba inay la helo doono aaminsana waana walka dadaalo hay runtii dhiniga kale sidaat walaalka eer ciidamo la tababari baay rumu bakoolna baay ciidana laga tababari baayna ciidana laga tababari walaalaheen amisom ee dowladda etoobiya ciidanka ku socdaya tababarkaas ninsuubi una inkastoo tabartaan naftiya ciidamadana tababaro naftiya makaaniyaad badan oo baahanyiin inuuna shabeellada hoose naftiya ciidanka tababarnay qorshahan inka jartay degmo walba saddex boqol ku tababarna arrinteeda may ku socdo waay tahay dhiniga amisoomta roogda shabeellada hoose majare ciidanka iyo la fada inay tababarto iyo la fada inay ilaalido sida amisom danti roogdaba goboladan roogdaba aan ogolaatay barta laka tababaro ciidanka ilaalisa aan baahanyi waan baahanyaa in la tababaro aan baahanyi arrinteeda dowladda dhexani hirin nimankii oo inuunay qoraal ku sheegno dowladda dhex muddo badan hadaba roognay manay ku suura galan inta dukoraati laakiin amisoomta goboladan roogda maqarayaana manay hirnaya shuruud dowladda dhexa shuruudda nihirti fabraayo nin ogolaadeen sida boqol in laga tababara una lama kun afar bola warsane sida boqola inay ogolaadeen doodanayn ku teegin lena un wali fadaana degmo walnu sida boqolka tababarna marka arrinteeda dadkii tababaro fadi qaaynu ahaan in ciidanka in ogolaado fadi ilaaliyo fadi unoo tabartaan unuba isku yerto oo naisqaado korna dhinigaasa laakiin hata arrinteeda noo ku moqonta wayna rajeeyana inay waqtida dhownayn furunta waana tababarna sida hambaliin tababari yoona way rajeeyana ciidan oo dadaal doonsan shabeellada hoose lama boqoloo ciidan ee unha ku qaadnay jaraan oo booliisa inta laka tababaryeeto muddo lix bilooda weli weydiiyohayna intii una qaadna shabeellada hoose jeyno sharciyadiyo iyo qawaaniintiyo iyo aragtidii oo caalamka inuu is ogolaado la fadaaya ilaa hadda nin ku dhammaado haysan boolisnimo walan ogoli walan tababari una shabeellada hoose ha qaadna inu meelajeyno fadahayn weli leemaadun ciidanku madil meelajeyey may nagade ay la shaqeeye may suubiye seka rooge is ilaaliyo koraana ku baho koraana dadka tababaraayeen haddii ku heraan ay macallin nagade su-aalaad kasta yanni dhibahay muddo lix bilood oo la jaro tababarsha oon hirin waa inta roogana inay sharciyad iyo qawaaniin iyo laka qaadayo helaan yo weliba runtii dowladda ingiriiska siyaasa mashaarshoo muddo lama sina ah tababarka amisoomniya biidi lamada bool oona shabeelle hoosan ka talagelin ilaa hata qaado waa isagna laakiin waqtidoo wali rajeenaha in la ogolaado la qaado la jeeyay ciidanka la tababaro isku tababaro maa ogolaasho iyo ciidannimo in layn ogolaado iyo meel iyo xukunsha ku qaadadaa in la ogolaado walyaalo badan liin baahaya jira marka shuruudadaasan oo dhiman waqti dhowna insha allah weli rajeynayn iyo nin suurtagadho